wamaadsan tahay saakay kooiy tobankii subaxnimo ayaa deegaan lagtuulo lagu magacaabo reedabla oo qiyaastii u jirta labaatan iyo shan kilomitr degmada buuri rakabo ayaa ciidanka gaarka u tababaran ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa amisom waxay weerar gaadma ay ku qaadeen guri guryo oo runtii lagu lagu maleegaayey qaraxyo oo la rabay in lagu qaado deegaan deegaanada deegaano kamid ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya degmooyinkeeda meel kamid ah xog xogaan ka helnay maalmaha dhan waa la daba joogay xogtii marka runtii waa lasoo xaqiijiyey shacabkii ku noolaa beeraleydii dadkii runtii hay-adda sirdoonka nabadsugidda qaranka qaybta koonfur galbeed soomaaliya la soo xiriiray ugu soo warbixiyeen kadib ciidankaas oo koonfur galbeed ayaa isla xalay goobtii gaaray saakii salaad subax ayaa marka dagaal oo meesha ka yar dhacay oo dagaalkii ku cabaar uu socday dagaalka nin inay soo dhiibaan waa ay diideen rasaastii markii ay ka yar dhamaatay lix ka mid ah isla goobta dagaalka ay isku qarxiyeen saddex ka mid ah ayagoo rasaas la-aan ah iyo quryahooda iyo iyo runtii bambaane iyo iyo agab kale oo runtii oo walxaa qaraxaa lagu samaynayo kamid ahna waa lasoo qabtay degmada guurra kabay hadda yaalin ciidanka amisom ayaana runtii xeradooda ay ku jiraan baaristoodan weli way socotaa